إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيirا darsigeeni xalay wuxuu ku saabsanaa kitaabu طahaarة wuxuu sheegay sheekhu raximah الlahu taعaalى qeybaha ay biyuhu leeyihiin iyo axkaamta ay kala qaadanayaan waxaa biyaha markaa xagga axkaamta laga eego u qeybiyey biyo daahira oo mutahira iyagu daahira waxna daahirinaya almaa-u lmutlaq baa la yidhaahdaa waa biyaha magaca biyanimo uu ku filan yahay haddii magaca biyanimo la sheego iyaga uu ku dhacayo biyahaasi ayay shardi tahay in lagu daaharo qaato oo xadadka iyo iyo najaasada labadaba lagu suuliyo nooca labaada biyuhu waa biyo iyagu daahira laakiin waxaama daahirinayaan kuwa waxaa soo hoosgelaya laba nooc nooca koobaad waa biyo isbedelay waxa isbedela ku keenayna uu yahay shay daahira oo ku dhex darsamay oo magacii biyanimo ee mutlaqa ahaa iyadoo waxba la daba dhigin lagu sheegi karayay meesha ka saaray kuwaasi magacii biyanimo mar hadday waayeen najaas ma aho dee wax najaaseeyaa kuma darsamin laakiin waxama daahirinayaan buuli waxaa noocaasi la mida almaa lmustacmal almaa lmustacmal wuxuu uga jeedaa biyaha loo isticmaalay lirafci xadathin aw isaalati najasin aw ma fi macnaahuma xadad koryeelistii ama najaaso suulinteed ama wixii la macnaabaa mar hore loo isticmaalay kadibna waa la ururiyey wuxuu isagu u dhigay fardu tahaara haddii loo isticmaalo wax dahaarada shardi oo laga maarmaan oo haddii lagu guto sida alghaslat اlأulaa fi lwudu maydhista koobaad ee weysada waqiila nafluhaa buu yidhi qiila nafliha ay fi nafliha almustacmalu fi nafliha marka biyo noocaasi waa biyo daahira laakiin waxaama daahirinayaan buu yidhi wuxuu iyagana sheegay biyaha la yidhaahdo almushamas biyaha qoraxdu ay kululaysay beled kulul wakti kulul weel dubaysma daabicmi kara oo marba sida la doono loo dubayn karo loo buusbuusi karo iyagoo ku jiray biyahaas waxay makruuh noqonayaan haddii markaa jasadka ama jidhka lagu isticmaalayo isla markaana aan la haynin biyo kale oo lagaga maarmo mar uu ka warramayo xagga najaasada biyaha najaaso ugooda biyaha wuxuu u qaybiyey laba qaybood biyo qullataani gaadhay kuwaasi haddii najaasa ay la kulanto ma najaasoobeyaan ilaa ay najaasadu bedesho urta ama dhadhanka ama midabka ay bedesho iyo biyo qulataani ka yar kuwaas bimujaradi mulaaqaati najaasay ku najaasoobayaan inay najaaso la kulmaanuun ee wain lam tugayiruu najaasadu yaanay bedelinbe wuxuu tilmaamay haddaba biyihii najaasoobay inay dib u daahirgaroobi karaan oo hadday qullatayn ka yaraayeen oo najaaso la kulantay ay ku najaasoobeen wax isbeddela aan ku samayn waxay ku daahirgaroobayaan in la kordhiyo oo qullataani la gaadhsiiyo haddii biyuhu ay marka horeba ay qullataani ka badnaayeen oo najaasadu ay beddeshay urtoodii ama dhadhankoodii ama midabkoodii waxay ku najaasoobayaan in astaamihii iyo sifaadkii najaasadu iskooda ay u suulaan biyuhu markay muddo halkaasi fadhiyaan tusaale ahaan ama biyo ayaaba dusha lagaga daray dabeetana biyahaasaa najaasadii meesha ka saaray ama biyihii qeyb baaba laga qaaday oo taasaa keentay inay astaamihii isbedelaan qayb marka laga qaaday waxaa shardiya inta soo hadhay inay qullataani tahay haddii biyuhu ay isla bedeleen miski lagu daray ama zacfaraan ama ciid ama nuurad ama jebis ma daa'irgaroobayaan biyii markii hore najaasta haddii kuwa awgooda ay isu bedelaan waxaa dhici karta inay najaasadii kuwa ku hoos dhuumanayso oo meesha aanay ka bixin wuxuu sheegay waxyaaba la ysu cafiyey oo haddii ay ku dhacaan biyaha iyo dareerayaasha kaleba aanay waxa weeyaan najaasoobahayn waxaa ka mid a baktiga xayawaanaadka aan lahayn dhiig dhex qulqula oo xidida dhex mara oo xadiidkii dubaabka ayaa u daliila wixii kale waa laba qiyaas qaata waxaa kaloo la ysu cafiyey najaasada ishu aanay qabanahayn inta ay yaraan ka qabto oo iyadana iska ilaalinteeda ayaa adag oo cusri iyo mashaqa ayaa ku jirta ilaahayna wuxu uhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waa duqsigu tusaaleaan wuxuu lugaa kusoo qaadoo kale oo ilaa dee uu ururo uu bato ishu aanay qabanayn kuwan waxaa shardi u ah inaanay ficil qof aanay ku iman oo haddii dee duqsiga iyo xayawaanaadkaa kale loola qastiyey in lagu guro biyihii ama sharaabkii ama najaasadaa yare ishu aanay qabanayn loola qastiyeyba oo qof ogaan uu ugu riday oo ficilkiisa arrintu ay ku timi cafiskii meesha uu ka baxayaa laysu cafiyey sidaas oo kale waa inaanay bedelin oo haddii ay biyihii bedesho midabkoodii ama urtoodii ama dhadhankoodii cafiskii laysu cafiyey isaguna meesha waa ka baxaya wahaakada waxaynu sheegnay masalada ku saabsan qullataanka in biyihii loo qaybiyo kuwo badan iyo kuwo yar xadkana laga dhigo qulataan oo wixii ka yarna la yidhaahdo waa biyo yar wixii qulataan gaadhana la yidhahdo waa biyo badan inay xadiidkaa ku binaysan tahay laakiin mushkiladu ay noqotay in aan la ysku waafaqsanin xadka qulataynka daliil sheegayana aan la haynin riwaayaadka xadiidkuna arrinta noocaasi ay ku idiraabeen oo ay isku khilaafeen walihaada waxu ihi waxaa saxa madhabka ahlulxadiidka waa biyuhu yaraan iyo badnaan inaanay kala lahayn ee haddii najaasa ay ku dhacdo la eegayo uun ma dooriso ma bedesho mise may bedelin wuxuu yidhaahdaa ibnu xajar kitaabkiisa tuxfa wakhtaara kaiiruuna min asxaabina madhaba maalik kaiir min asxaabi shaaficiya laftooda waxay doorteen madhabka maalik wa ana almaa laa yanjusu muطlaqan ila bitagayuri waa biyuhu hadday najaaso ku dhacdo inaanay najaasoobahayn ama ha badnaadaan ama ha yaraadaane inay isbedelaan mooyaane wakaanahum nadaruu liltasyiili cala annaas buuhi waxay u muuqataa inay arrinta xagga fududayn dadka loo fududaynaya ay ka eegeen wailaa fadaliilu sariixun fi tafsiili kamaa taraa buuhi waayahay halkaasuu mariyay maqsuudku waxa weeyaan kaiiruuna min asxaabi shaafici inay saasi ay ku tegeen wuxu uhi sheekhu raximah اllah baabu asbaabi اlxadaث haadakani baabu asbaabi اlxadaثi xadadka asbaabtiisa baabkii ka warramay weeye alxadaث darsigii hore ayaynu kusoo qeexnay waxaa alxadaث looga jeedo waa wasfi qofku uu ku sifoobo wasfigaasoo u diidaya salaada iyo wixii kale ee loo shardiyo aطahaara min alxadaث alxadaثna halkan waxaa looga jeedaa alxadaث اlasqar baa looga jeeda oo weyse jabki wa huwa almuraadu cinda aliطlaaq alxadaث haddii la sheego oo aan xagga dambe waxba laga raacin akbar iyo wax kala toona alxadaث اlasqar baa loo jeedaa oo weyse jabkiya marka nawaaqid اlwuduuna waa la yidhahdaa mubطilaat اlwuduuna waa la yidhaahdaa mufsidaat اlwuduuna waa la yidhaahdaa laakiin isagu asbaab buu ka cabiray culimada qaarkoodna sidaasi ayay fadileen oo waxay yidhaahdeen in asbaabu alxadaث laga cabiro ayaa fiican waayo weysadu way dhammaataa bimacnaa waxyaabahaasi markay dhacaan baa shaqadii ay qabanaysaa ay dhammaanaysaa ee way burtaa lama yidhaahdo wuxuu ihi damiiri lianna lasaxa anaha gaayaat lahu waayo sida saxiixnimada badani waxay tahay arrimahani weysadii ma ibطaaliyaan ama ma ifsaadiyaane waa arrimo markaa kaayo waa bardhamaad u ah macanaa markay arrimahani dhacaan weysadii way dhammaata waa sida soomkii oo kale oo haddii gabalku dhaco soomkii u dhammaaday baa la odhanaya ee la odhan maayo soomkii wuu buray intaha alwuduu baa la odhanaya ka intihaa'i sawmi bilguruubi laakiin haddii la isticmaalo waa istilaaxuna kelmadaha laftooda oo la yidhaahdo mubdilaat iyo nawaaqid iyo mufsidaat lwuduu iyo wax dhibaataa ma leh oo nawiba isagoo sidan cabiray halkan oo yihi baabu asbaabi alxadath haddana waxaynu arki doonaa isagoo isaga laftiisu naqdiga isticmaalay wuxuu odhan doonaa fakharaja almuctaadu naqada oo kelmaddii naqdiga baabkun baanu ku sheegine waxa weeyaan baabka dhexdiisa waa waa ku xusay wuxuu yihi raximah llah wahiya hiya buu yidhi asbaabta wayse jabku arbacatun waa afar afartaasuu kusoo horreyy waana sida jumhuurtu ay ku tegeen oo inqiaacu alxadath addaa'im ayay qaarkood markaa ku ziyaadiyaan xadadkii daa'imkaa hadduu go-o xadadkii daa'imka ahaa qof baa neefuun baa ka socota ama kaadi baa ka socota xadadkaa daa'imkii marka uu go-o weysadiisii way dhammaatay sida dadka kalea laga rabaa inuu u weysaysto laakiin kaa wuxuu ugu dari waayey leannu lam yarfac alxadatha weysada qofka xadadkiisu uu daa'imka yahay uu weysaystaa marka horeba xadath may rafcina way takfiifisay un waxaa kaloo aanu ku darin nascu lkhuf oo khufka bixintiisii kumu darin asbaabta weyse weyse dhammaadka ama weyse jabka waayo haddii qofku khufkii uu bixiyo oo weysadu si kale aanay uga jabin waxaa ku filan sida alasaxu fi lmadhab ah inuu lugihii maydho ayuunbaa ku filan riddadiina kumuu darin lianna riddata laa tubtiluu fi lasax waayo riddadu waxyaaba weysada buriye ka mid maaha sida alasaxu ah aklu laxmi libilla kuma darin hilibka geela cunistiisa waayo madhabka jadiidkaee shaafici wuxuu yahay waxyaaba weysada buriye inaanu ka mid ahayn laakiin madhabka qadiimkaa ayaa sidaasa kumuu darin saasoo kale najaasada ka soo baxda meel aan sabiileynka ahayn waayo iyadana ma qabaan inay weysada jebiso hadday najaasadu ka soo baxdo meel aan sabiileynka ahayn asbaabta awgeed buu afartaa ugu soo ururiyey wuxuu yihi axaduhaa afartaa midkood khuruuju shayin shay soo bixistii weeye min qubulihi qubushiisa uu ka soo baxo xubintii taranka aw duburihi ama dabadiisa uu ka soo baxo ayi shay shaygu doonaya ha noqdo magacu doonayana ha lahaado mar haddii shay meesha uu ka soo baxo xataa haddii waxa weeyaan uu bir ama qori dabada iska geliyo intaa ay ku jirto weysadu jabi mayso laakiin markuu soo saaro uu soo siibo ayay weysadu ka jabaysaa bay leeyihin waxyaabaha markaa sabiilayga ka soo baxa dee qaar nusuus baa kusoo aroortay adilo oo kaadidii iyo saxaradii iyo aayaddaa lagu xusay aw jaa axadu minkum min alghaa'id buu uhi ilaahay subxana wa tacaala almadiyu ah biyaha marka qofka dareen uu galo ka yimaada iyagana xadiidka saxiixinka ku jiraa lagu xusay oo fiihi lwudu'u buu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam weysa ayaa ka waajibaysa alwadiyu baasha la idhahdana kaadidaaba inta badan iyadu ay la socotaaba riixda ama neeftana waxaa lagu xusay xadiidkii abi hurayre ee saxiixeynka ku jiray walaa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada wakadalika xadiidkii cabdillaahi bni zayd falaa yansarif xataa yasmaca sawta aw yajida riixa oo marka neefta dhawaaqeedii uu maqlo ama ay u soo urto salaadii inuu ka baxayo ay waajibtay inuu ka baxu soo weysaysto ayuu xadiidkaasi tilmaamay kuwa aan kuwa ahayn ee ka soo baxa sabiileynka waa looga qiyaas qaatay waa looga qiyaas qaatay oo waxa ay kuwan la wadaagaan inay ka soo baxaan yacanaa sabiileynka inay ka soo baxaan ayay kuwan la wadaagaan wa fii maa ad cadaahumaa bilqiyaasi buu hi arrinka labaad lannahu kuwaa kale laftoodu hadday sabiilayna ka soo baxaan laa yakhlu min billatin tatacallaq qoyaan markaa ku naban ama ka laalaada walow ishuba yaanay qaban ama taabashadaba yaan lagu dareemine dee kama madhna walihaada baa kuwa adilada ku soo arooray ayaa la haleeshiyey baasha la idhaha riixda haddii xagga dambe ay ka soo baxdo iyadu daliilkay ku cadday haddii xagga hore ka soo baxdana waa la mid bay leeyihi oo ninka dakarka neefe ay ka timaado ama gabadhaba qubusha waxa weeyaan farjiga neefe ay ka timaado ninka isaga lama aragba oo laa yuclam neef xagga hore ka timaada ibnu caqiil alxambali waaba diidayba wax jira maahabu neef nin dakarkiisa ka soo baxday dumarkase waa dhacda arrinta noocaasi waxaana u egtay wallahu aclam xadad abiiciya waxaas inaanu ahayn oo ikhtilaajaat markaa naqas meelahan soka uun ka samaysmay inuu yahay naqas meel hore ka yimi inaanu ahayn bay u badan tahy wallahu aclam waaya waxaa sabiilaya ka soo baxa ayuu mid ka soo reebay ka uu ka soo reebay waa manida wuxuu yidhi ila almaniya manida mooyaane oo manidu waysadii jebin mayso oo sababta aana wayse u jebinahayni waa maxay leanna labadii arrimood ka weyn bay waajibinaysaa labada arrimood waa waysadii iyo maydhashadii maydhashay waajibinaysaa manida soo bixitaankeeda shayguna haddii gaarnimadiisa ama magaca gaarka uu leeyahay uu wax ku waajibiyo magaca guud yacanaa kuma waajibinayo lanna awjab acdam alamrayn haddii magaca gaarkaa wax uu ku waajibiyo magaca gaarkaa oo arrinka weyn uu ku waajibiyo magaca guud ka yar ku waajibin maayo oo maa awjaba acdama alamrayn bikhusuusihi lam yuujib ahwanahumaa bicumuumihi saasi weyaan qaacido qawaacidda fiqiga ka mid a marka magaca gaarka ay leedahay oo ah waxa weeyaan mani soo bixitaankeed ayay maydhasho ku waajibinaysaa marka magaca guud oo ah inay tahay khaarij min asabiileyn wixii maydhashada ka yara oo weyse ah ku waajibin mayso waa zina almuxsan oo kale qof muxsana ayaa zinaystay inay zinadu zina almuxsan taho zinada khaaska ay tahay labadii arrimood oo ah jaldigii iyo rajmigii taweyno rajmigaa bay waajibinaysaa marka inay zine un tahay oo magaca zine guud ay hoos imanayso arrinkii yaraa oo jaldiga ama jeedalintaa ku waajibin mayso oo qof muxsan hadduu zinaysto waa la rajminuun waxba la jeedalin maayo waayo waxaa la isweydiin karaa manidu waa timo mani oo dhan ba maniyu nafsigii baa loo jeeda waa manidiisa weeye haddii mani qof kale ay gasho ay ku xarooto dabeetana dib ay uga soo baxdo taas iyadu way sida way ka jebinaysa alkhaarij min asabiileynkii bay noqonaysaa waxaa la isweydiin karaa qofkii iyadoo mani ay ka timi sidee ayay ku suurtowdaa inaanu weyse jabin waxay ku suurtowdaa bay yidhaahdeen ila hadduu jimaac sameeyo masigii iyo taabashadiibaa ima lamsigiibaa imanaya taabashadiibaa imanaysa haddii uu seexdana oo uu riyoodana dee hurdada weysada jabinaysa marka waxay tusaale ahaan fadhi buu ku seexday isagoo labada sal dhulka si fiican ugu qabtay deetana saasuu ku riyoodo mani ay kaga timi marka wax kaloo naaqidoo weyse jebiyeah oo qofkan ku dhacay ayaan jirin manidaasi ka timi mooyaane wax kaloo ku dhacay ma jiro waayo waxaa la isweydiin karaa qofkii mani baaba ka timi waabuu janaaboobe wayse qabku muxuu u taraya in la yidhaahdo isagoo janaaboobe oo maydhasha ay ku waajibtay weli wuu wayse qabaa maxaa ka faa'iida wax weyn baa ka faa'iidaa waxa ka faa'iidaa kaa la yidhi wuu janaaboobay haddana wuu wayse qabaa haddii uu maydho waa la isku waafaqsan yahay salaadiisu inay sidaa ku ansaxayso yacanaa maydhasho qura buu maydhay waysena kumu darin laakiin haddii la yidhaahdo waysadii way ka jabtay oo uu maydho isagoon weysaysan maydhashadaasi halkii waysada ma u buuxinaysaa waa maxalu khilaaf horta masaladaasi meesha waa ka soo baxaysa masale labaadna waa ku jirtaa masalada labaad waxay tahay haddii waxa weeyaan tusaale ahaan biyihii uu ku maydhan kari waayo oo cajaza can isticmaali ilmaa oo janaabadii uu u gebagabaysto inta salaadoodee uu doono ayuu gebagabaysigaa ku tukan karaa waayo dee horuu u weyse qabay laakiin qofka aan weyse qabin ee janaaba ay ku dhacdee gebagabaystay dee gebagabaysigaa hal farol buu ku tukan karaa marka labadaa masaloba meesha way ka soo baxayaan labadaa masala istinaau lmaniyi faa'iide ka ah wuxuu uhi walow insadda hadduu awdmo makhrajuhu baa awdmay marinkiisi meesha ay wax ka soo baxayeen baa awdantay oo wanfataxa uu furmo ay makhrajun bedelahu marin kale oo kaa bedelka ayaa furmay taxta maciidati uu ka furmo calooshiisa hoosteeda oo fakharaja uu soo baxo oo makhrajkaa cusub uu ka soo baxo almuctaadu ay khuruujuh wixii bixitaankiisa oo bixitaankiisa loo bartay oo dee kaadidii iyo saxaradii ah naqada yacanaa weysadii waa jebinaya ka aan makhrajkiiba muctaadkaha aan ka soo bixine ka soo baxay makhraj kale laakiin muctaadka ah weysadii waa jebinaya waa halka aynu sheegnay aynu nidhi naqdiga wuu isticmaalay fakharaja almuctaadu naqada waa kaa yidhi waxaa masaladan ay ku cilaysan tahay horta suuradeedu waxay tahay qofkii marinkii ay wax ka soo baxayeen baa awdmay oo xidhmay dabeetana marin kale ayaa furmay waxaa la eegayaa marinkaa kale halka uu ka furmay haddii ay tahay meel caloosha ka hoosaysa waxaa ka soo baxayna uu yahay wixii awalba kii hore ka soo bixi jiray ee la yaqaanay sida kaadi iyo saxariya waxyaabaa noocaasa weysadii way ka jabaysaa waayo insaanku makhraj la-aan mama noolaan karaba meel kaadi iyo saxariya ay ka soo baxaan isagoo la-aan mama noolaan karaba marka mar haddii kii asligaa uu awdmay mid kalena uu furmay kaa kalee furmay ayuunbaa halkii kii asalka la joojiyey xukumkiisii la siiyey halkaa kaadidu ay ka soo baxayso ayuunbaa qubul looga dhigay halkaa saxaradu ay ka soo baxaysana duur baa looga dhigay ama dhabarka ha noqoto ama ama xaggan horeba ha noqotee wakada saasoo kale waxaa ahaaday weysadii burinaya naadirun mid naadiri hadduu soo baxo wadaalika kaduudin weeye waa sida dirxi wa damin iyo dhiig fil adhari qowlka adharka marka la qabto oo markaa dee marka hore wuxuu inoo sheegay haddii makhrajkii uu xidhmo oo mid kale caloosha hoosteeda uu ka furmo oo wax muctaadi uu ka soo baxo inay weysadii ka jabayso masalada labaadna waxay ku saabsan tahay makhrajkaa furmay ee caloosha hoosteeda ka furmay waxaan ka soo baxay waa hayru muctaad oo wax naadir soo baxa oo makhrajka asalkaa ka soo baxa sida dirxi oo kale iyo dhiig iyo malax iyo waxyaabaa noocaasa isaga markaa dee khilaaf baa ku jira khilaafkuna waa qowli sida adharka markaa isaguna weysadii waa jebinaya waayo waa makhrajun oo tantaqidu طahaaratu bikhuruuji اlmuctaadi minhu waa marin oo waxa isaga ka soo baxaa weysadu ay ku jabayso ee muctaadka ah wixii aan markaa muctaadka ahayna la mid buu noqonaya sida makhrajkii asligaah oo makrajka makhrajka asligaah haddii uu ka soo baxo wax muctaadi weysadu way jabaysa haddii uu ka soo baxo waxaan muctaad ahaynina weysadu way jabaysa dee kanna wuxuu bedel ka yahay makhrajka asligaabuu bedel ka yahay markaa kii ka soo baxabu weysadii ha jabiy adharka waxaa muqaabil u ah haddii uu waxa ka soo baxay yahay hayru muctaad weysadu jabi mayso waayo in makhraj laga dhigaa sideedaba daruura ayay ku timi daruuradaasina waxay ku koobnaanaysaa marka shay muctaadi uu ka soo baxo aw fawqaha buuri taasi waa haddii marinka cusuba furmay kii asalkaabaa awdmay mid cusubbaa furmay haluu ka furmay caloosha hoosteedu ka furmay waa masalo kale caloosha dusheeda ayuu ka furmay marin kale aw fawqahaa aw infataxa ama waxaa furmay makhrajun baa furmay bedelahu fawqahaa ay min fawqihaa buu ka furmay caloosha dusheeda wa huwa xaal huwa makhrajkii asalka ahna munsadun uu yahay mid awdan taas iyadu waa masale qabo aw taxtahaa ama hoosteedu ka furmay wa huwa xaal huwa makhrajkii asalkaana munfatixun uu furan yahay falaa falaa yanqudu lwuduu'a wixii ka soo baxaa burin maayo weysadii fil adhari sida adharkaa marka la qabto waa labada mas'aleba waayo makhrajkii muctaadka abaa awdan makhrajka cusub ee bedelkiisa soo kordhay caloosha dusheedu ka furmay wixii ka soo baxaa waysada jebin maayo ama muctaad ha noqdo waxaa ka soo baxay sakaad iyo saxaro ama hayru muctaad ha noqdo sida dhiig iyo dirxiyo waxyaaba la mid a sababtuna waxay tahay lianna maa kharaja min fawqi almacidati yushbihu alqaya waxaa caloosha meel ka sarraysa ka soo baxay matagga ayuu shabahaa matagguna nawaaqid ulwudu ama waxyaaba waysada buriye ka mid maaha kuma tirsana ayib masalada labaadu kaale ma caloosha hoosteedu makhraj cusubi ka furmay kii asalkaana waa furan yihi kaa caloosha hoosteeda ka furan mar haddii kii asligaa uu furan yahay wixii ka soo baxa ama muctaad ha noqde ama hayr muctaad ha noqdee wayse jebin maayo sida adharkaa sababtu waa maxay sababtu waxa weeye liannahu makhrajka furmay waxaa makhraj looga dhigay oo wixii ka soo baxa loo yidhi waysaduu jebinaya daruuro awgeed daruuradaasoo ka dhalatay makhrajkii asalkaa inuu xidhan yahay marinkii asalkaa inuu xidhan yahay laakiin maanta dee marinkii asalkaaba furanba marka daruuro inoo geysa oo makhrajkaa ama marinkaa cusube furmay aynu u siina axkaamtii makhrajka ama marinka asalkaa ayaan jirinba marka muxuu shabahaa wuxuu shabahaa jaa-ifada nabarkii qofka lagu dhuftay ee joofka u dhaadhacay uu shabaha adharka waxaa muqaabiloa in la yidhaahdo yanqudu fiihimaa kalmakhraj almuctaad haddii caloosha dusheeda waxa weeyaan uu ka furmo mar haddii kii asalkaa uu awdan yahay ama caloosha hoosteeda uu ka furmo kii asalkaa haba furnaadabe waysadu way jabaysaa waayo waxaad u timaadaa almacida xukumkii lagu xidhay oo caloosha hoosteeda iyo caloosha dusheeda li almacida haddaba waa maxay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala macidada wuxuu ku macneeyey xundhurta markaa xundhurta hoosteeda iyo dusheedu dee axkaamtii ku xidhaya laakiin masalada noocaasi ahi waa masale khilaafsan waxay macido u yaqaaniin ahlu luga iyo ahlu ibiba walihaada masalada waa lagu bushiyo waa lagaga daba tegay oo imaamka waa lagu qabsaday oo waxa uu yihi damiiri kitaabkiisa najm lwahaaj alaqa almualifu almas'alata may cafwan hadalkiisa maan maan soo naqlin laakiin hadalkiisu waxa weeyaanuun inay maciidadu tahay meeshaa cuntadu ay ku dhacdo intaanay xiidmaha u gudbin waayo halka inagu calool aynu naqaano waana sida kitaabkaygan uu dhigay wuxuu odhanaya walmacidatu hiyo almawdicu aladi yastaqiru fihi طacaam wahuwa almakan almunkhasifu taxta sadri ila sura waa meeshaa markaa godane laabta iyo xundhurta udhaxaysa kada dakaro ibnu rifca sidaasuu sheegay ibnu rifca ibnu rifcana hadalkan waxa weeyaan nawowi waxa weeyaan waa khilaafa wa huwa qowlu ahli lugati walaطiba buu hi ahlu luga walaطibana taasay macido u yaqaaneen meeshaa calooshu meeshaa cuntadu ay ku dhacdo ee cuntadu ay ku sugnaatay inta aanay u gudbin xiidmaha marka calooshaas ayuun baa la eegayaaye xukunku xundhur kuma xidhna athani buu hi arrinka labaad ee asbaabta xadada ka mid ah zawaalu lcaqli caqliga suulitaankiisa weeye caqligu ama waali ha ku suulo ama sirkhaamitaan ha ku suulo ama miyir doorsoon ha ku suulo ama hurdaba laakiin hurdada in zawaal laga cabiraa sax maaha lianna alcaqla laa yazuulu binnawm caqligu hurdada kuma suulo annawmu yakshi wayasturu lcaqla walaa yuziilu hurdada caqliga way dabooshaayo way qarisaa laakiin ma suuliso dee qofkii qof waalanoo kala noqon maayo marka waxa weeyaan u seexdo marka inuu iyada zawaal ka cabiro waa laga fiicnaa culimaduna taa waa sheegeen ilaa anahu mumakinin mid qabadsiiyey hurdadii mooyaane maqcadahu yaana dabadiisii qabadsiiyey ay maa qacada caleyh waxa uu ku fadhiistay marka hurdadu waxay ka mid tahay nawaaqid اlwudu axaadiidna waa ku caddahay inay weysada buriso xadiidu safwan ibnu casaal baa ka mid ah amaranaa rasuulu اllahi ida kuna musaafiriin anlaa nanzica khifaafana ثalaaثaةa ayaami walayaaliyahuna ila min janaaba walakin min bawli wagaa'iطi wa nawmin nabigu wuxuuna amray buu yihi haddaanu safar nahay khufka inaanaan bixin inay janaaba nagu dhacda mooyaane inaanaan ka bixin buuna amray kaadi naga timi mar haddii muddadii weli baaqi ay tahay ama saxaro ama hurdo xadiidkani wuxuu tilmaamay xadadyada qofkii haddii ay ku dhacaan khufkii uu bixinayo lugi inuu maydha ay ku waajibayso waa janaabada iyo xadadyada haddii qofkii ay ku dhacaan intay muddadii baaqi tahay khufkii aanu bixinayna masixitaankii uu iska sii wadanayo xadadyadaana saddex buu ku sheegay kaadi qofka ka timi saxaaro ka timi iyo hurdadii marka hurdadii nebigu wuxuu ku daray alaxdaad waxyaaba waysada jebiya xadiidka caliye alcaynu wikaau sahi faidaa naama alcaynu istaطlaqa asahu faman naama falyatawada wawarada can mucaawiya isaga waa xadiid daciif wey sababta awgeed baynaanu dariishan ayib waxaa kaloo hurdada looga qiyaas qaatay waalida iyo miir doorsoonka oo iyagoo laysku waafaqsan yahay inay waysada jebiyaan hurdada la sheegayaana waa hurdada qofka caqligiisa daboosha ee azaalati shucuura dareenkii qofka ka kaxaysa oo waxyaabaha xataa daahirka ah ee hareerihiisa ka socda inuu ogaan waayo sabab ugu noqoto waxaa ka duwan annucaas oo hordhaca hurdada oo qofkii waa hurdaa laakiin arrimaha daahirka ee hareerihiisa ka socda waa dareemaya haddii agtiisa lagu sheekaysanayo aanu fahminba waxa laga hadlayo laakiin meesha in laga hadlayo waa dareemaya taasi iyadu wayse ma jebiso waayo shaaficiyadu waxay leeyihiin hurdadu xaalad baanay waysada jebinahayn waa haddii qofku uu seexdo isagoo barida dhulka ku haya dee barina waa inuu leeyahy hadduu dabaqori yahay waxa weeyaan ama wuxuu dhula ku hayaaba de ma jirto way iska soo weydaaranaysaa isagoon is ogeyn ayib xaaladda noocaasa haddii uu ku socdo waysadu kama jabaysa bay leeyihin waayo waxay leeyihiin hurdadu sideedaba naaqid maaha iskeed wax waysada u jebiye maaha sida kaadidii soo baxaysa iyo saxaradii iyo neeftiiyo waa madinatu khuruuji naaqid waa meel loo filayo qofka waxii waysada ka jebinaya inuu ka yimaado dee neeftii ah isagoon is ogeyn marka haddii dee barida uu dhulka si fiican ugu hayo waxba ka soo bixi maayaan oo makrajkiibaa xidhmaya hadday wax soo baxaanna de uu dareemaya saasay yidhahdeen daliil ahaanna waxay daliishadeen xadiidka anas ee tilmaamaya ana saxaaba kanuu yanaamuun xataa takfiqa ru'uusuhum uma yusaluuna walaa yatawada'uun abu daawuud baa weli asalkiisuna muslim buu ku jiraa yanaamuuna uma yusaluuna walaa yatawada'uun saxaabadu iyagoo cishaa'iga sugayay seexan jireen ilaa madaxoodu uu ruxmo uma yusaluuna walaa yatawada'uun kadibna waa iska kaakici jire waa tukan jire mayna weysaysan jirin waxay leeyihiin dee fadhi bay ku sexdeen sababta ay weysadu uga jibi weyn waxaana taa calaamadu ah madaxaa ruxmaayey oo qof jiif ku seexda dee madax ruxmi maayo waa qof taagan ama qof fadhiyo un laakiin taa jawaabteedu waxay tahay in la yidhaahdo riwaaya saxiixa oo weliba calaa sharti saxiixayn ah ayaa waxaa ku timi inay dhinaca dhulka dhigi jireen yadacuuna junuubahum inay dhinaca dhulka dhigi jireen fa minhum man yatawada wa minhum man laa yatawada dhinacay dhulka dhigi jireen oo way seexan jireen mid weysaystiyo mid aan weysaystanba way lahaayeen marka xadiidkani wuxuu sax ku yahay masaladan in loo daliilo sax kuma ahee wuxuu sax ku yahay xadiidkani hurdadooda kuwa aan weysaysan hurdadooda khafiif ahayd oo hurdo markaa xeel dheer oo qalbiga dabashay baana ahayn kuwaa weysaystayna hurdadoodaa hurdo xeel dheer ahayd qofkii inuu fadhi ku seexdaana waxba celin mayso qof hurdaade waa iska ciirciiraya in badanna waynu sheegnay qisada ibnu cabdilbar uu ku sheegay kitaabkiisa alistidkaar ee abu cubayd uu ka sheegay abu cubayd madhabkaasaan qabay buuhi madhabka odhanaya haddaad barida dhulka ku hayso aad seexato waysa jabi mayso dabeetana maalin jimca ah ayaa nin ag fadhiyey fadhiga u ku seexay neef baa ka soo baxdee ninkii salaaddii markii la aqiimo uu iska kacay si uu tukado waxaan ku uhi neef baa kaa soo baxday aad tukan or soo weysayso aday kaa soo baxday bu hi adiga anigabay soo bixday dabeetana waxay i caddaatay buu yidhi dabadaa dhulka lagu hayaayo waa la seexday inaan waxba tarahayn adoon isogeen ay iska soo bixi karta neeftu maalintaasaan madhabkaa ka guuray buuhi walihaada sida saxdi waxay tahay nawmka qalbiga daboolaya alqashya thaqiila ahi waysada wuu jabinayaa si kastoo qofku u seexdo ama taagnaha ku seexdo ama rukuuc ama sujuud ama fadhi ama salaada ku jiro ama yaanu ku jirin wuxuu yidhi athaaliu arrinka saddexaad iltiqaau basharatay rajuli walmar'ati gabadh iyo nin diirkoodu kulanka uu kulmo weeye ilaa maxraman gabadhu inay maxram tahay mooyaane fi l adhari sida adharkaa marka la qabto dee maxramkay u noqonaysa adhar adharnimadu ee masalada hore uma noqonaysa la soco waayo basharada waxaa dha dhaahiru aljild haragga intiisan sare ee muuqata ayaa basharo la yidhaahdaa walihaada wixii aan intan sare ahayn ee hoosa tusaale ahaan dee haddii carabadii istaabtaan oo kale iyadu kuma jirto masaladan waxay u daliishanayaan horta intaanan daliilka gaadhin waxaan meesha uu ku sheegay waa quyuud iltiqaagu waa qeyd haddaanay kulminay isu dhowaadaan wayse jabi mayso basharatayduna iyaduna waa qaydo waxaan diirkan sarahayna haddii uu kulmo oo tusaalahaan dee ciridka ay sasaarsaaraan ama carabadooduba ay isgaadhaan wayse jabi mayso alrajul walmar'ana iyaduna waa qeyd oo haddii nin iyo labeeb khunha uu jirhkoodu istaabto wayse jabi mayso dee inuu nin yahay baaba laga yaaba kani soo ma muwaafiq low inuyo nin isaguna uu yahay waa dhici karta haddii gabadh iyo labeeb ay istaabtaanna waa sidaasoo kale oo wayse jabi mayso marka alrajul walmar'ana waa qeyd daliilkooda waa aayadda qur-aanka ah aw laamastum الnisa oo lamsigani waxay leeyihiin waa aljasu bilyad waa taabashada gacanta lagu taabta weeye waxaana taasi sii xoojinaysa qraatqraada qira'aadka mutawaatirkaa ka mid a oo aw lamastum qiraa'adaasi oo xamze iyo kisaaya ay akhriyeen aw lamastum walamsuna waa xaqiiqatun biljasi bilyad wuxuu xaqiiqo ku yeh taabashada gacan lagu taabto ayuu xaqiiqo ku yeh markaa jimac laguma fasiri kara ba yidhahdeen ibnu cumar baana sidan waxa weeyaan ku fasiray sida saxdi waxay tahi wallahu aclam taabashada labadaa jidhi ay istaabtaan wayse jebin mayso shaki kuma jiro lamsigu xaqiiqo inuu ku yahay taabashada gacanta oo jimaaca aanu xaqiiqo ku ahayn laakiin maanta qariinaa tusinaysa lamsigan in looga jeedo lamsi curfiya oo waxaa curfi ahaan laysla aqoonsado laysla yaqaanaa lamsi haddii dumar loo tiiriyo in jimaac looga jeedo qariinadu waxa weeye idaafatu ila nisa tiirinta dumarka loo tiiriyey wuxuu la mid yahay waciga alwacu luqa ahaan waa maxay dee waa almashyu bilaqdaam waa in lugaha lagu socdo haddiise dumarkii loo tiiriyo la yidhaahdo waطaa fulanata ama waطaa imra'atahu ama amatahu haddii la yidhaahdo dee wuxuu noqonayaa jimaac buu noqonaya markaa kanina waa sidaas oo kale weeye waxaa taa xoojinaya ibnu cabaas tafsiirkiisaoo isaguna murajaxaadka ka mid ah oo ibnu cabaas oo xabrulm wa tarjumaan qur'aan jimaac ayuu ku fasiray waxaa kaloo xoojinaya haddii lamsigan taabashadii lagu fasiro waxay noqonaysaa aayaddu inay ka hadashay un alxadath lasqar oo alxadath lakbarba aanu kuba jirinba laakiin haddii lamsiga jimaac lagu fasiro xadathul akbar iyo asqar labadiiba waa ku xusan yihin waxaa kaloo taa xoojinaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha uu taabtay isagoo salaad ku jira caaishana ay nebiga taabatay nebigoo calayhi salaatu wasalaam sujuudsan waysana aanay jabin haddii la idhahdo xaa'il baa jiro waxbaa kala teedayay waxaa la leeyahay alaslu waa cadamu daalika asalku waa inaanu jirin qofka sheegay baa daliil iyo naqli laga rabaa walihada masaladani wallahu aclam sidaas ayay raajix ku tahay waaye wuxuu ka soo reebay ninkiiyo gabadha labadii maxramka isu ahaa oo yaa maxrama waa kulu mira'atin xaruma nikaaxu cala ta'biid bisababin mubaaxin lixurmatiha waxaa ninka maxram u ah gabadh kaste oo xaruma nikaaxuhaa cala ata'biid guurkeedu uu xaaraan ka yahay si abadi inuu xaaraan uga yahay abadiga waxaa lagu saarayaa kuwii waxa weeyaan taxriimka muwaqadka xaaraanta ka ahaa sida dee xaaskiisa walaasheedi iyo edadeedi iyo habaryarteedi kuwaas kuwaasi maxramu ma aha waayo taxriimkoodu abadi maaha bisababin mubaaxin taana waxbaa lagu saarayaayo gabadh buu ku khaldamay oo bishubuu ugu galmoodayoo xaaskiisii buu mooday gabadhaasi hooyadeed maxram u noqon maysa ninkaa oo la odhama mar hadduu iyada u galmoodo shubha ugu galmooday maa yushbihu nikaaxa hooyadeed maxram bawta la odhan maayo waayo dee gabadhaas sabab mubaaxa gabadhaasi sabab mubaaxa kagamay xaaraantimoobin gabadhaa hooyadeed waa ka xaaraan laakiin sabab mubaaxa kagamay xaaraantimoobin sabab xaaraan oo dee galmada khalada ku dhexday kaga xaaraantimoobin lixurmatihaa marka la leey xurmadeeda awgeed waa inay xaaraan uga noqotay waxaa lagu saarayaa almulaacina oo ninka iyo xaaskiisa haddii dee ninku zina uu ku tuumo oo caddayn uu keeni waayo dee licaan buu xadka xadulqadfiga iskaga baajin karaa licaanka haddii uu dhaco gabadhii xaaraan bay ka noqonaysaa si abadiya baanay xaaraan uga tahy laakiin dee maxramu ma aha waayo waxay xaaraan uga noqotay maaha waxa weeyaan sabab mubaaxa waxay xaaraan uga noqotay lilcuquuba waa ciqaab la ciqaabayo ayay xaaraan uga noqotay markaa maxramki waa kaa qowlka marka adharkii waa gabadhu hadday maxramkiisa tahay taabashaeedu inaana weysada ka jabinahayn adharka waxaa muqaabil u ah dumar oo dham inay weysada ka jabinahay xataa hooyadii iyo waxa weeyaan walaashi licumuumi laaya bay leeyihin aayadda cumuumkeeda iyadoo la raacayo ila dumarun bay sheegtee aw lamastum nisa waxaan la yaabaa qolooyinkii xerado ah ee suufiyada ahaa ee odhan jiray waxdadu waxay yidhaahdeen hooyaday baa weysada iga jabinaysa iyagaaba tan akhriya maxay inaga noogu soo xawileen iyaga laftooda tan akhrisanaye maxay inaga noola soo doonteen talow iyagaa la weydiin doonaa walmalmuusu buu yihi kala taabtay kalaamisin kii wax taabtay oo kale weeye ay fii naqdi lwudu xagga buritaanka weysada fil adhari qowlka adharka marka la qabto oo qofkii la taabtay kii wax taabtay ayuunbuu la mid yahay waayo maxay ka siman yihiin labadani dee waxay ka siman yihiin allada alxaasila min allams macaansiga markaa inay wax soo baxaan sabab u noqon kara ee taabashada ka dhalanaya mar hadday taa ka siman yihiin dee xukumkiisiina way ka sinaanayaan fil adhari markuu ihi muqaabilku waa maxay waa maya isku mid ma aha oo kala ka taabto unbay weysadu ka jabaysaa kii la taabtay ka jabi mayso waxyaabaha taa qowlkan kale uu xujaystay waxaa ka mid a waa xadiidkii caaisha ay tihi gacantayda ku dhacday lugihii nabiga calayh isalaatu wasalaam oo taagan oo xadiidkaa taasay kaga jawaabayaano sababtay uga jabi weyda waa taas bay leeyihin oo nebigu malmuus buu ahay laamis muu ahay wuxuu yihi walaa tanqudu burin mayso weysadii sagiiratun mid yari burin mayso oo yaraanteeda maxaa xadwa laa tushtaha curfan curfi ahaan inaan loo hurguroon wakadaa sagiirun kii yaraana waa la mid isagana curfi ahaan dadka dabcigoodu saliimka aanay uhunguroonahayn waayo lintifaai shahwa dee shahwadii baa maqan mar haddaan qofkii looma hunguroonahayn shahwaan jirin wa shacrun timana burin maayan haddii tima la taabto wa sinun iligna burin maayo wa dufrun cidiina burin mayso fi lasaxi sida asaxa ah waayo timaha iyo ciddida iyo iligga ku raaxaysigooda iyo macaansigooda waa xagga daawashada iyo eegitaanka ee ma aha taabashada ma aha oo laa tuqsadu lishahwa licadami alixsaas tima iyo ilig iyo ciddi iyo iyaga shahwo loogama qastiyo waayo meel dee dareen macaansi ka dhalanaya leh ayaanay meeshaasi ahayn markaa sababtu waa taas bay yidhahdeen muqaabilkuna waxa weeye meeshii la taabto weysadu najaaso ama timaha ha taabto ama ciddi ha taabto ama ha taabto waxa weeyaan ilig ha taabto wahaakada araabicu bidhi arrinka afraade weysada buriyaa masu qubuuli ilaadamiy aadami bani aadam qubushiisa taabashada la taabto weeye ee lagu taabto bibatnil kafi kafka ama cukurka xaggiisa hoose baabacada iyo faraha xaggooda hoose waa inta marka saa la ysugu daboolo baatinku waa inta marka saa la ysugu daboolo qarsoomaysa intaasaa baatina intaa haddii lagu taabto meesha la taabtay meeshay doonaysaba ha noqoto ama dakarku kiisii ha noqdo ama mid qof kale ha noqdo kii saddex xadiid ayaa ku cad sida xadiidkii waxa weeyaan busra bintu safwan asxaabu sunan arbaca iyo hayruhum imaamu axmed iyo ay wariyeen waana xadiid saxiixa weeye ka qofka kalena de waaba kasii daran yahay marka maxay shardi ka dhigeen batnulkaf in lagu taabtay waayo dee ifdaa buu cabiray xadiidka abi hurayre ifdaaguna waa in baabacada iyo faraha xaggooda hoose lagu taabto meesha taasaa ifdaa la idhahda oo meelahaasi ay gaadhaan marka marka kafka loo idaafeeyo marka haddii meelihii kale lagu taabto la mid maaha oo aalatu lamsin meel taabasho loo isticmaalo ayaan ahayn xataa dushan sare oo bawdadiisa uu ku taabtay ayuunbay la mid tahay wakadaa sidaasoo kale waxaa ahday fi ljadiidi madhabka jadiidka marka la qabto ee shaafici xalaqatu duburihi baa sidaasoo kale ahaatay yacnaa wareegga dabadiisa wareegga dabadiisa oo kalqubul oo kale waayo axadu sabiil waxyaaba badan bay wadaagaan waxay wadaagaan in wixii ka soo baxaa waxa weeyaan waysada uu jebinayo cawra muqallada inay yihiin marka maadaama waxyaabaha ay wadaagaan de waa loo qiyaas qaadanaya bay dhahdeen qadiimku wuxuu ahaa dabada wareegeeda taabashada la taabta waysada jebin mayso waa iyada lama macaansado de dadka dabcigoodu saliimka yahay ma macaansadaan ta kale dee naska ama xadiidku wuxuu ku soo arooray alqubul oo dakar iyo farji labadaasun baa lagu xusay shaaficiyada qaarkood waxay yidhahdeen kelimat lfarji bay duburta lafteedu soo gelaysa xalaqatu dubur oo xagga luqada ayay ula kaceen laakiin taasi isticmaalkii shaaricay khilaafsanta oo shareecadu ereyga farji waxay u isticmaashay un qubusha ee duburta uma isticmaalin laa farju bahiimatin buu yidhi ay laa yanqudu burin maayo alwudu'a masu farji bahiimatin bahiimo ama mayeedhaan farjigaee taabashada la taabtaa waayo taabashada iyada la taabto ayaan wayse jebinba soo maa wakadalika taabashada farjigeeda la taabtaana wayse jebin maayo ta kale waa waxaa iska qaawane aan la waajibin dee in la asturo dadkii lama odhan xoolihiina dhar u xidha lama odhan marya u xidha in la daawado la eegana lama xaaraantimayn oo la odhan maayo qofka neef xoolaa dabadiisa eega waa dambaabta oo cawra ayaad eegtay la odhan maayo ta kale dee xadiidku wuxuu ku soo arooray dakarka insaanka loo loo tiiriyey man masa dakarahu iyo addakara oo ashu cahdiye ay tahay oo dakarkii machuudka kii insaanka ah wayanqudu waxaa burinaya buu yihi waysadii farju almayiti baa burinaya ay masu farji lmayiti qof mayda farjigiisa taabashada la taabto waayo dee magaciibaa shamlisanaya magaciibaa koobsanaya ta kale dee xurmadiisaba weli baaqi ah wasagiiri iyo qofka yar taabashada la taabto farjigiisa wa maxaluljabbi dakarka meeshii laga jaray oo dakarkii waa ka go-ay meeshii laga jir ku ooli jiray haddaad isku taabato waysadii way jabaysa waayo waa aslu dakar waa guntiisii jiridii baa meesha ku jiridii baa meesha kusii harhsan weeye waayo wadakaru baa jebinaya dakarkii al ashallu ee uu qalalku ku dhacay oo ashalalu waa yubsun fi lcudwi waa qalal xubinta ku dhaca wa bilyadi walmasu baa jebinaya taabashada bilyadi gacantii lagu taabta ashallaa ee qalalku uu ku dhacay fil asaxi dee cumuumka adilada ayay ayay kuwaasi hoos imanayaan oo yaddiina dee yad waa tahay waman afdaa biyadihi ilaa farjihi dakarkiina dee dakar waayo man masa dakarahu taas ayay soo gelayaan fil asaxidu la soco oo waxay u noqonaysaa shanta mas'alaba shan masalaa meesha isdaba yaalla oo farjulmayiti wasagiiri wa maxaluljubbi wadakarulashallu wa bilyadi shalla shantaa masalaba khilaaf khilaaf baa ku jira taabashadoodu ma jebinaysaa weysadii mise jebin mayso shantaba markaa waxaa al asaxu ah inay weysadu waxa weeyaan ku jabayso walaa yanqudu jebin maayo ra'sulsaabici asaabici almasu bira'sil asaabici faraha madaxooda taabashada lagu taabta iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa taabashada lagu taabta oo haddii qofku dakarkiisii labadaa uu kala dhex geliyo oo halkan hoose aanu taaban ama faraha halkoodaa hore uu ku taabto xaggan hoose aan usoo dhaandhicin wuxuu leeya waysadii waxa weeyaan ka jabi mayso oo taasi waysadii jabin mayso waayo hadihi alamakin waa khaarijatun can xuduudi lkaf xuduuddii kafka way ka baxsan tahay markaa dee kan laftiisa khilaaf baa ku jiro khilaafku daciif baa noqdee wuxuu odhanayaa taabashada meelaha lagu taabta waysadii way jebinaysa oo min jinsi basharati lkafi kafka basharadiisii ayay la jinsi tahay oo ay ka mid tahay wayaxrumu waxaa halkana wuxuu kaga waramayaa waa waxyaabaha xadadka sababtii qofka xaaraan uga noqda wayaxrumu waxaa xaaraan noqonaya bilxadai xadad sababtii asalaatu salaadii faral iyo sunna iyo salaat ljanaasa intaba wa hada bilijmac walaa yaqbal lahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada saasuu yihi nabigu alayh salaatu wasalaam waawaafu iyo awaafkii oo awaafkuna waxay leeyihin waa salaado xadiidkii ibn cabaas bay daliishanayaan awaafu bilbeyti salaatu faaqiluu fiihi min alkalaam dawaafka kacbada lagu dawaafa waa salaade hadalka yareeya markaad dawaafaysaan hadalka waa laydin ruqseeye laakiin yareey xadiidkaasi waa xadiid daciif wey saddex siyaabood buu usoo arooray isagoo xadiid ibni cabaasa isagoo xadiid ibni cumara iyo isagoo xadiidu rajulin adraka nabiy alayh isalaatu wasalaam xadiidka ibnu cumar isagu waa khata halkiisuu ku albaabmay isagu xadiidka ibni cabaas iyo rajulu adraka nabiy alayh isalaatu wasalaam waa isku mid un xadiidka ibn cabaasna laba dariiq buu leeyahy min ariiqi cabdillahi bni طaawus can abi iyo min ariiqi saciid bni jubayr cabdillahi bni طaawus aruwaatu canhu waa iskhilaafeen minhu man arsala wa minhu man wasala aimada xadiidkuna waxay rajaxeen waqfiga sida tirmidi iyo nasaa-i iyo aimadaas marka waa mawquuf saciid ibnu jubayr dariiqiisana rag dacfi uu ku sugan yahay baa ku jira marka xadiidkaas waa daciif marfuucan mawquufan ayuunbu u ansaxay calaa cabdillahi bni cabaas haddii isagoo marfuuca nebiga uu ka ansixi lahaana ma tusiyeen weysadu inay dawaafka shardi u tahy waayo waxa ku sugani waa tashbiih dawaafkii lagu shabahay salaada shayguna shayga lagu shabaho wax walba wuu la wadaagaa maaha waxaanaynu ogsoonahay dawaafku waxyaabo badan iyo axkaam tira leh inuu kaga duwan yahay salaada marka lama odhan karo wuxuu daliil u yahay weysadu inay dawaafka shardi u tahay laakiin sunanimada iyada khilaaf kama taagna nabigu calayh salatu salaam dawaafka horti waa weysaysa wa xamlulmusxafi musxafka qaadistiisiibaa xadadka sababtii xaaraantimoobaya iyo wamasu waraqihi waraaqihiisa taabashada la taabto meesha la doonayabaa ha lagu taabtee wakada saasoo kale waxaada jilduhu galkiisa macanaa jaldigiisa cala saxiixi qowlka saxiixa marka la qabto wa khariitatun buu yidhi ayaa sidaasoo kale ahaatay khariita waa waal ama waa kiish harag ka samaysan oo musxafka lagu ridan jiray iyo waxyaabo kaleba iyo wa sunduuqun sunduuq ayaa ayaa la mida kuwa hore fiihimaa khariidada iyo sunduuqa oo uu ku jiro musxafun musxafuu ku jiro wamaa shaygii baa la mida kutiba la qoray lidarsi qur'aanin qur'aan barashadii loo qoray ka lawxin sida loox oo kale fil asaxi sida markaa asaxa marka la qabto markaa sidaa u dhiga weeye musxafka qof aan weyse qabani ma taaban karo aayadda qur-aanka marka laga yimaado xadiidkii camr ibnu xasm ayaa u daliila laa yamasu laa yamasu lqur'aana ilaa aahirun daahirna halkan maanta waxaa looga jeeda waa erey mushtarag oo tahaaradu macaani badan bay leedahay mutawadi baa looga jeeda waayo daahir inta badan shareecadu macnahaasay u isticmaasha daahir macnaha waa mutawadi waa weyse qaba waa talabaade waa fahamkii saxaabada oo saxaabadu waxay fahmeen cabdillahi bni cumar iyo sacad bn abi waqaas iyo ka sugnaatay qof aan weyse qabini musxafka inaanu taaban karin oo sacad bn abi waqaas inankii musxafka u hayay inankiisi musa musxafka u hayay markuu istaabtay waa ka yihi miyaa istaabatay ha dhig musxafka oo soo weysayso ta kale ee taa sii xoojinaysaa waxay tahy daahir halkan in looga jeedo mutawadi nebigu calayhi salaatu wasalaam loogama baran qofka muuminka inuu magaca daahir u isticmaalo oo laa yamasa alqur'aana ilaa mu'minun isagoo ujeeda ilaa daahirun waayo mu'min iyo daahir waxa ashrafsan oo qiimo badan mu'min xadiidka camr ibnu xasamna waa wuxuu soo arooray isagoo mursala xadiid cabdillaahi ibni cumar oo dacfigiisu aanu shadiid ahayn oo u markhaati kacayaana waa jira walihada sanadkiisa waa xasan waxyaabahan uu sheegay warqadda aanu qur-aanba ku qorayn iyo jaldigan sare iyo galkii uu ku jiray musxafku iyo kuwaasina musxafka tabac bay u yihiin oo taabicu taabicun shaygu shaygu raacsanyay buu la xukum noqda qofku markuu iibsanayaba siday u raacayaan ayaa xaggii taabashadan ay ugala mid noqonayaan looxa qur-aan lagu qoray barasho awgeed loogu qoray sida saxda isagaaba musxafaba oo musxaf waxa la maa kutiba fiihi qur'aan meeshii qur-aan lagu qoraya musxaf la dhaha wal asaxu buu yihi sida saxiixnimada badan waa xillu xamli qaadistiisu inay bannaan tahay fii amticatin alaab isagoo ku jira in la qaado waabaad guuraysaa ama tusaaleana guri baad ka guuraysaa musxaf baa shandadaha iyo sanduuqyada iyo qaar iskaga jira marka dee waxaad niyootay alaabta qaadisteeda ee musxafka qaadistiisa si gaara ugumaad qastin marka almaqsuud waa xamlu hayri halka waxaa loo qastiyey shaygaa kale in la qaadee isaga looma qastin marka weynayntiisii waajibka ahay taasi waxba yeeli mayso mar haddaan qaadista isaga aan loola qastin waxaa la mid a haddaad qof musxaf sida aada qaado oo ay dee qofka qaadistiisa aada u qastidee musxafka qaadistiisa umaad qastin wa tafsiirin buu yidhi wal asaxu xillu xamli tafsiirin waa tafsiir qaadisti inay xalaal tahay wa danaaniira iyo diinaaro lagu naqshadeeyey aayado qur-aanah oo markaa kitaabkii tafsiirka ahaa tafsiirku uu qur-aanka ka badnaa isagana waa la qaadi karaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kufaar hiraqla uu ka mid yahay buu u qoray waraaqo aayad qur-aani ay ku taallo hadal kale waa ku yaalla aayad qur-aani waa ku taalla dee gaalkana uma banaano inuu musxaf taabto marka haddii meeshii qur-aan lagu qorayba ay isku mid tahay xagga taabashada walow hadal kalabaha ka badnaadee dee nebigu calayhi salaatu wasalaam kaafir uma direen qur-aan nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma qoreen danaaniirta iyadana dee qofku danaaniirta ayuu u qasdiyayaa ee uma qasdiyayo waxa weeyaan qur-aanka laa qalbi waraqihi bicuudin buu yihi ay laa yaxilu xalaal maaha qalbu waraqihi ama halkaa hore kuadfan ku cadfantao xilludaasay u idaafaysan tahay wuxuu leeyahy laa qalbi waraqihi warqadiisa rogisteeda maya bicuudin qori lagu rogrogo maana iyadu ma banaana musxafkii qofku intuu halkaa dhigo qori uu soo qaato ama biro waraaqii sidaa ugu rogrogo iyadu xalaal maaha buu leeyahy waayo waa bimacnaa alxamd qaadistii ayuunbay taasi la macno tahay waa ka xamli musxaf wa ana sabiya buu yidhi ilmihii yaraa ee alasaxu sida saxiixnimada badan waxa weeye ana sabiya ilmihii yaraa ee almuxditha wayse jabsanaa laa yumnacu loo diidi maayo yaani musxafka qaadistiisii loo diidi maayo waayo dee xaggii qur-aanka barashadiisii buu uga baahan yahy ilmaha yar haddii la ysku dayo in lagu kalifo in mar walo musxaf uu qaadayaba uu dahaaro qabana taasi dee kadeed baa lagala kulmaya shareecaduna kadeed lama imane yusri iyo suhuula ayay la timi waxbuu ka daba tegano wuxu uhi qultu waxaa idhi alasaxu sida saxnimada badani xillu qalbii rogistiis waa inay xalaal tahay bicuudin lagu rogo waayo qofka kitaabkii qur-aanka ahaa qori ku rogrogaaya ama bir baalalkiisii ku rogaaya gacantiisii aanay gaadhahayn laa yusamaa xaamilan walaa maasan luqa ahaan iyo curfi ahaan midnaba xaamil iyo taabte midnaba lama yidhaahdo marka taas ayuu ku sababay wa bihi buu yidhi arrinkan oo ah inay xalaal tahay in lagu rogrogo qori ayay qaaca si go-aan u sheegeen alciraaqiyu fuqahadii shaaficiyada reer ciraaq wallahu aclamu walihaadaa baan u fatwoonaa dumarku markay xaydka leeyihiin haddii musxafkii aanay ka maarmahayn inaanay gacmahooda ku taaban laakiin qori ama bir iyo wax lamida musxafkii hadday qur-aan ka xifdinayan qur-aanka waa akhrin karaane taabashadun baa loo diidan yahay inay ku rogrogtaan musxafkii waman tayaqana buu ihi halka wuxuu kaga warramayaa masaa'il ku saabsan dahaarada jabitaankeedii haddii laga shakiyo waman tayaqana qofka yaqiinsada tuuran dahaaro qab aw xadatan ama weyse jab wa shaka ka shakiya fii diddihi kii ka soo horjeeday inuu dhacay camila wuxuu ku camalfali doonaa biyaqiini uu ku camalfali oo haddaad hubtay inaad dahaaro qabto xadadkii aad ka shakido dee yaqiintaaddaasaad ku camalfali alyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiin shagi kuma suusho haddaad hubtay inaad weyse jabsanayd ood ka shakido inaad weyse qaadatay yaqiintaadii waad ku camalfali weliba taa dambe waa maxalu ijmaac ta horaaba waxoogay markaa khilaaf lagu sheeg sheegaan waana sida xadiidkii ku cad nabiga markii la weydiiyey ninkii shakiyay wuxuu ihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riix yaani ilaa uu yaqiinsanayo weysadu inay jabtay yaanu salaada ka bixin falaw tayaqanahumaa haddaba hadduu labadiiba yaqiinsado oo labaduba inay ku dhaceen buu yaqiinsaday xadath iyo tatahur oo wajahila uu garan waayo asaabiqa labada ka horeeyey fa diddu maa kii didkiisa ayuu qaadan qablahumaa yacanaa ka horeeyey fa diddu maa kii labadoodaba ka horeeyey didkiisu fa diddu maa shaygii didkiisu qablahumaa labadoodaba ka horeeyey ayaa macmuulu bi mid lagu camal falayaa fi lasaxi asaxa marka la qabto qofkii inay soo mareen tahaaro iyo weyse jab wuu hubaa tusaale ahaan intaanay qoraxdu soo bixin labadaa xaaladoodba inuu maray wuu hubaa ama qabla zawaal intaanu zawaalu shamsi aanu dhicin laakiin labada kii horeeyey buu garan waayo tadakar baa la odhan xusuuso waa xusuuso way labada kii horreeyey waxaa la odhan doonaa bal waxaad xusuusataa labadaa garanna inaad kala saari weyde maxaa ka horeeyey labadooda wuxu uhi labadooda tuhri baa ka horreeyey labadooda tuhri baa ka horreeyey khalaas tuhrigaasuu ku camal falaya fadidu maa qablahuma labadooda tuhri baa ka horreeyey didkiisuu ku camal falaya duhrigaa labadooda ka horreeya didkiisa waa dee xadath wayse jaba waayo dee duhrigaa labadooda ka horeeyey xadath inuu ka dambeeyey wuu hubaa xadathkaa inuu duhri kale ka dambeeyey ayuunbuu ka shakisan yahay labadooda wixii ka horeeyey wuxuu noqday xadath buu noqday wayse la-aan didkiisuu ku camal fali oo ah inuu wayse qabo a waayo xadathkaa inuu duhri ka dambeeyey wuu hubaa duhriga inuu xadath kale ka daba tegayna wuu ka shakisan yahi walyaqiinu laa yazuul bishak yaqiinna shagay kuma suusho aan kusoo celiya masalada qofka waxaa soo maray duhri iyo xadath waa hubaa labadooduba inay dhaceen kii horreeyey buu garan waayo sheekhu wuxuu le wuxuu eegayaa labadoodaba maxaa kasii horreeyey labadoodaba ka ka horreeyey didkiisuunbuu qaadan hadduu xadad ka horeeyena uhri buu qaadan hadduu uhri ka horeeyena xadad buu qaadan doonaa tacliilkuna waa kaasi aanu sheegnay waayo masaladan saasuu u dhigay nawowi raximah llahu tacaala laakiin masaladani waxay ka mid tahay masaa'il kitaabka ku taallo oo culimo badani ay daciifiyeen oo wuxuu sheegay adamiiri raximah llahu tacaala in nawowi laftiisu labadiisa labada sharax ee muhadabka fii sharxi lmuhadab alwasiit labadaa sharax sida alasaxu ku ah ee mukhtaar ku ahi inay tahay inuu mar walba weysaysanay waxaa labadaa ka horeeya ama duhri ha noqdo ama xadad ha noqdo mar walba inuu weysaysanay sababta uu taa u doortayna waxay tahay buu yidhi alqaadi abutayib baa wuxuu yidhi inahu qowlu caamati asxaab asxaabu shaafici badankoodasaa ku tegay mar haddii duhrigii xadadka kii horreeya uu garan waayo wixii ka horreeyey labadooda wuxuu doonayaba ha noqdee inay weyse ku waajibtay oo weysaysanayo saasay caamatlasxaab ku tegeen warajaxahu daarami wajazma bihi kajun waاkhtaarahu sheekh abu xaamid wajamacat minhum ibnu صalax waqararahu taqriira xasana wadacafa almurajaxa fi kitaab waa ibnu salax waa daciif buu yihi saa kitaaba ku taala oo ah haddii duhrigii xadadkii ka horreeyey uu garan waayo labadooda wixii ka horreeyey inuu u noqonayo oo dabeetana ka uu noqdo didkiisa uu ku camal falayo kaas waa mudacaf waay faslun halkan wuxuu kaga warramayaa aadaabu qadaai alxaaja xaaja gudashada aadaabteedii iyo axkaamteedii faslun fii aadaabi alkhalaa'i wa axkaam alistinjaa wey waa aadaabtii xaaja gudashada iyo axkaamtii istinj istinjada yuqadimu buuhi wuxuu horaysiinayaa daakhilu lkhalaa'i meesha lagu xaajo guto qofkii galay yasaarahu bidixdiisuu horaysiinayaa waalkhaarijuka ka soo baxayaana yamiinahu midigtiis midig soo horsaaraya cagsiga masaajidka wey waayo dee masaajidku waa min baabi takriim oo midigtaa lagu horaysiin dukhulu masjid waa min baabi takriim dukhulu alkhalaana dee baabu takriim maaha iyo quruxtoona walihada bidixdaa lagu horaysiin walaa yaxmilu qaadi maayo buu hi dikr اllahi tacaala dikr ilah ay ma fiihi dikr اllahi tacaala wax dikri ilaahay uu ku yaalo weyneyn dikriga ilahay la weyneynayo awgeed waman yucadim shacaa'ir اllahi fainaha min taqwa اlqulub xadiidka ay daliishadaana de waa xadiidkii macruufka ah oo daciif xadiidkii anas in nebigu kaatunkiisa uu bixin jiray markuu musqusha gelayo waayo waxaa ku taalay waxa weeyaan ku xardhanayd moxamedun rasuul llah waa daciif xadiidkaas wayactamidu buu yihi wuxuu cuskanayaa jaalisan xaalow yahay mid fadhiyo xaaji gudashadii u fadhiya yasaaraw lugtiisa bidix buu cuskanaya oo tan kale sidii wax markaa kor u haya oo ayuu ka dhigaya oo sababtu maxay tahay dee xadiid baa kusoo arooray xadiidu suraaqa callamanaa rasuulu llahi fi lkhalaa an naqcuda cala alyusra wanansiba alyumna bayhaqi baa wariyey wuxuuna baray rasuulkii ilaahay markaanu musqusha gallo inaan lugta bidix ku fadhiisano oon barida dul saarno salka dhinaciisa inaynu saarno te midigna inaanu taagno xadiidku waa daciif mubhamaan iyo majhuul iyo daciif baa ku jira afartaa balaayo ku kulmay mubhamaani wa majhuulun wa daciifun arrin bay ku sameeyeen waxaan takriima lilyumna lugta midig baa la karaameynaya walihaada iyada kor baa loo haynaya salkii la saari maayo waliannahu ashalu likhuruuji lkhaariji markuu taa bidix ku fadhiisto ta midigna kor uu hayo meeshiibaa si fiican u furmaysa oo wixiibaa si fiican uga soo baxaya yidhaaheen walaa yastaqbilu qaabili maayo alqiblata qibladii walaa yastadbira una daba jeedin maayo wayaxrumaani marka waxaan oo dhan hadde makruuh buu ku wadaa la soco isagu masaaishan oo dhan baabulaadaab buu gelinaya makruuh buu ku wadaa walihada muxuu daba dhigay walaa yastaqbilu qiblata walaa yastadbiruha wayaxrumaani bisaxraa haddii wayaxrumaani xaaraan bay noqonayaan istiqbaalka iyo istidbaarku bisaxraai saxara haddii uu ku xaajo gudanayo marka haddii axaadiida waa la garanayaa nabigu inuu diido ida ataytum lkhaayia falaa tastaqbilu qiblata walaa tastadbiruha lakin shariquu aw haribuu buhi nabigu alayh isalatu slam waa xadiidu abi ayub marka waxay kala qaadeen hadduu banaan ku xaajo gudanayo haduu dhismo ku xaajo gudanayo jamcan lilaxaadiidi baanay sidaa u yidhaahdeen jamcina axaadiida jamcinayaan xadiidkii ibnu cumar ee nebigu musqusha uu ku dhex jiray dee mustadbir alkacba buu ah mid kacbada xagga dambe ay ka xigtay isagoo xaajo gudanaya marka dhismaha iyo banaanku inay kala duwan yihiin buu tusiyey bay yidhahdeen wayabcudu buu hi wuu fogaanayaa oo halkuu gaadhayaa meel aan dee sanqadhiisa aan laga maq lahayn waa inuu gaadho waxaa u dalila xadiidkii anas faاnطalaqa xatى tawaarى cani faqaضىa xaajatahu xadiiثu mugiira ida dahaba اlmadhaba abcad abu dawuud baa wariyey nabigu alayh الsalaatu wasalaam markuu tago meesha uu ku xaajo gudanayo waa fogaan jiray adaabta ayay kamid tahay waa haddii banaan qofku uu tegayo lakiin haddii dee musqul la gelaayo iyadu kuma jirto wayastatiru bui wuu is asturaya can cuyuuni الnaas ama meel godan buu gelaya ama waxa weeyaan gabaad buu samaysanaya ama dee wuu fogaanayaa ilaa uu gaadho meel aan cidina aanan ka arkahayn walaa yabuulu kaaji maayo fii maain biyo ku kaaji maayo raakidin biyo fadhiya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nahiyey sababta loo nahiyana waxay ti dee biyii baa dadkii laga xumaynaya marka dambena ay najaasoobaan baa dhacaysa wa juxrin godna ku kaaji maayo waxaa dhici karta wax dhibaa inuu kaga soo baxo amaba se isagu inuu dhibo xayawaanaad iyo noolayaal ku jiray xadiidkuse waa xadiid daciifa weeyi xadiidka naha rasuulu llahi an yubaala fi ljuxr wamahabi riixina ku kaaji maayo meelay dabayl kusoo dhacayso waay dee dabayshu kaadidii bay kusoo celinaysaa waxaan laga aamin noqonaha in kaadida inay ku dulduusho wa mutaxadatin meel lagu sheekaystana oo dadku ay isugu yimaadaan ama galabtii ha fadhiistaan ama subxii ha fadhiistaanoo cedeed ha loo fadhiisto ama hadh ha loo fadhiistee waxa weeyaan ku xaajo gudan maayo ku kaaji maayo wixii kalanadee kasii daran wa ariiqin wadana ku kaaji maayo wa taxta muhmiratin wa taxta shajaratin geed hoosteeda ku kaaji maayo muhmiratin geedaasoo caadatan midha yeelata hadday midha leedahay maaha min sha'niha an tuhmir weeyaan macnuhu arrinkeeday ka mid tahay inay midha yeelato waa geed midha yeesho wey waayo masaa-ishan dee xadiiday qaar ku xusan yihiin sida waddada iyo harhka iyo oo nabigu wuxuu tilmaamay lacaanaan inay yihiin itaquu lacaaneyn waman lacaanaan aladi yatakhalaa fi ariiqi nnaasi aw dilihim marka waa harhkii la isticmaalaya waddadii la isticmaalayay kuwaan la isticmaalin iyagu kuma jiraan waxyaabaha kale meelaha dadku ay iska fadhiistaan hadday doonayaan kuba cadceedsadaane iyagana waa loo qiyaas qaadanaya waayo kuwanba waxaa loo diiday adiyada dhibista ku jirta marka meel kasta oo haddii lagu xaajo guto dhibaata ay ka dhalanayso in lagu xaajo gutaa ma banaana markaa sidaad arkaysa halkan makruh buu ka dhigay laakiin kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu markaa sheegay arrimahani inay inay xaaraan yihiin walaa yatakalamu buu ihi hadli maayo waayo xadiidka markaa hadalka diidaya waa daciif hadduu ansaxana waa laba qof oo xaajo gudanayo cawro isu muuqato sheekaysanayo ku saabsany walaa yastanji ku ku istinjoori maayo bimaain biyo fii majlisi xaalo uu fadhiya halkii uu ku xaajo guta maxana isagoo saxaradii dul fadhiya ama kaadidii dul fadhiya biyo ku istinjoori maayo waayo dee biyo way kusoo duulinayaan taasaa laga cararaya maa waa qaydo waxay saaraysaa wixii aan biyo ahayn xajarka iyo wixii lamid ah iyaga waa iskaga istinjoon karaa waayo iyagu dee kuwaasi kuwo ku dul shubmaayo maaha markuu dhagaxii iska mariyo dee wuu iska tuurayaa dhagaxi laakiin biyuhu hoostiisay ku daadanayaanoo waxay kusoo celinayaan najaasadii bay kusoo celinayaan waxaanay masaladaasi ku saabsantahay haddaynay meeshu god ahayn oo musqulahan dee godkaha iyagu kuma jiraan wayastabriu buu yihi waa iska beri yeelaya waa iska ilaalinaya min albowli kaadidii oo nabigu alayhi salaatu wasalaam dad lagu cadaabayo inuu arkay waa kii sheegay sida saxiixeynka ku taala min xadiidi cabdillahi bni cabaas wa yaquulu wuxuu odhanaya cinda dukhuulihi markuu musqusha sii gelayo markuu doono inuu galo bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi walkhaba'ith buu odhanaya wa khuruujiha wa cinda khuruujihina gufraanaka buu odhanaya ee atlubu aw as'aluka waxaan ku weydiisanaya gufraanaka oo markii culayskii xaajadu ay ku haysay uu ka dhacay ayuu culayskii dembiyada xusuusanaya markaasuu ilahay dembi dhaaf weydiisanaya alxamdu lilahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaani intaa dambe xadiidka ay ku soo aroortay waa xadiid daciifa weeyi walihada gufraanaka baa lagu gaabsanaya wayajibu waxaa waajibaya alistinjaau baa waajibaya istinjo istinjadu waa wixii kasoo baxay qofku inuu iska nadiifiyo iska suuliyo bimaain biyo in lagu istinjoodaabaa waajibaysa aw xajarin ama dhagax in lagu istinjoodo labada midun istinjadu iyadu waa waajib weeye waliyastanji bialaaati axjaar waliyatamasax bialaaati axjaar bui nabigu alayh isalaatu wasalaam marka biyana waa lagu istinjoon karaa dhagaxna waa lagu istinjoon karaa waana la jamcin karaa wa jamcuhumaa buu ihi labadaba in la jamciyo marka hore dhagaxa la isticmaalo si uu cayntii ama najaasada lafteeda u kaxeeyo kadibna biyo lagu maydho siday aharkii meesha uga suuliyaan ayaa afdal ayaa fadli badan xadiid kasta tilmaamaya reer quba arrinta lagu ammaanay ninka qur-aanka dusha ku akrinaya la xagga dambe la tag baaraka allahu fiik inay labada jamcin jireen xadiidka tilmaamaya waa daciif xadiidkuna wuxuu ku ansaxay inay biyo ku istijoon jireen laakiin macno aada u daqiiqa buu sheegay alimaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa majmuuca oo xadiidkaa tilmaamaya inay biyo ku istinjoon kareen laftiisa lagaga faa'iidaysan karo inay dhagaxna isticmaaleen marka hore oo wuxuu leeyahy caadadoodu waxay ahayd inay dhagax isticmaalaan inay biyo isticmaalaan baan caadadooda ahayn walihaadaba hadda iyaga si gaara loogu ammaanay ila sife mushtarag oo la wadaaga hadday tahay iyaga laguma ammaaneene marka biyahan lagu ammaanay hortood dhagax bay isticmaaleen sidai caadadooda ahaydba oo dhagaxa waxaa looga aamuso isaga aan loo sheegin oon loo odhan dhagax bay isticmaaleen kadibna biyo isticmaaleen maa dhagaxu muctaad bu ahaa mid la isla yaqaanaa bu aha in dadkii waktigaa jooga ay isticmaaleen biyihii ahaa arrin iyagu ay la gaar noqdeen oo ay soo kordhiyeen ayuunbaa la sheego lagu ammaanay wa fii macna alxajari buu yihi xajarkii waxaa la macnaa oo shaqadiisoo kala qabanaya kullu jaamidin shay kasta oo qalalan oo daahirin oo daahira oo qaalicin najaasadii jaraya oo gayri muxtaramin midaan xurmo lahayn ah wa jildun iyo harag dubiqa la magdiyey duuna hayri ka aan la magdin maya fi adhari qowlka adharka marka la qabto marka nabigu alayh salaatu wasalaam laysa fiiha cadmun walaa rawthun buu yihi oo dhagaxi muxuu ka istinooday laf iyo saalo labadaasina dhagaxa la jinsi maaha marka xajarkaba waxaa looga jeedaa ma aha dhagaxan la yaqaano une waxaa looga jeedaa wax kasta oo adag oo sifaadkaa la sheegay leh ayaa looga jeedaa oo shaqadaa qabanaya waa inuu jaamid noqdo oo haddaanu jaamid ahayn oo tusaalaan maayicu yahay dareere uu yahay biyana aanu ahayn laguma istinjoonaya buu leeyay daahir waa inuu hadduu najaas yahay dee ama mutanajis uu yahay mid najaasoobay dee najaas muu meeshu u ziyaadinaya qaalic waa inuu yahay waa mid najaas mid jaraya oo fujinaya waa inu noqdo oo tusaalaan hadduu fataatiir yidhahdo waan iska marinaya da way dul marmari un ama qasab oo kale waxyaaba dushoodu sibiixa ay tahay hayri muxtaramna waxaa lagaga ixtiraazayaa waxyaabaha xurmada leh saa laftii hilibka laga cunay oo kale nabigu calayhi salatu wasalaam uu tilmaamay in jinka hilib loo saaro wa saa'ir almacuumaat waxyaabaha kale dadku ay cunaan oo dhamina waa la mid oo wixii jinku ay cunayeen ba haddii la yidhaah ku istinjoonina insigu waxay cunayaan baa ka awleysan wuxuu leeyahay haraggiina waa lagu istinjoonaya goorma lagu istinjoonaya waa hadduu yahay harag la magdiyey haddaan la magdin laguma istinjoonayo oo kaan la magdin waa laba midkoodu inuu yahay mid bakti laga saaro aan la magdino dee kaasi waa waa najaaso qeydka daahir buu ku baxayba isagu iyo inuu yahay jildu mudaka neef la gowrace harag laga saaray oo isagu waa daahir haddana lagu istinjoon maayo oo maxaan loogu istinjoonahayn waxaan loogu istinjoonahayn robog buu leeyahy robog roboggaasoo markaa meeshii inay qallasho diidaya laakiin haragga haddii la magdiyo haraggii wuu wuu jilcayaayo maradoo kalu noqonaya oo wixii waxa weeyaan meesha ku yaalay wuu qaadaya wuu fujinaya wuu cabaya wuu nuugaya wa shardu lxajari buu ihi dhagaxa iyo wixii lamida lagu istinjoonayo shardigiisu anlaa yajifa waa inaanu ingegin annajasu shaygii najaastaaha waayo hadduu ingego dee dhagax goyn maayo ujeedaduna dhagaxa in la dul marmiriyo maahae in meesha lagaga kaxiyo wey walaa yantaqilo weeyaan shardigu ee an laa yantaqila waa inaanu guurin shaygii najaastaha soo baxay oo markii uu soo baxay halkii uu ku dhacay waa inaanu ka guurin oo haddii halkii uu ku dhacay uu ka guuro meel kale u guuro dee waa najaasadii qofka dabadda kaga timi oo kala un oo tusaale ahaan saxaradii baa qofka waxa weeyaan halkaa baryaha gudahooda labada dhabnood gudahooda ayaa markii ay soo baxday ay ka gaadhay dabeetana way duushayoo barida dambe u wareegtay ama bawdaday tagtay dee dhagax daahirin maayo oo taasi waa najaaso hadda meeshii ka soo baxday ma waa najaaso dee meel kale kasoo duushay oo najaasooyinka kale qofka dabadda kaga yimaada ayuunbay la mid oo biyo in lagu maydho ayaa waajiba qofka waxaa loo ruqseeyey waa wixii ka soo baxay meeshii uu ka soo baxay inuu dhagax iskaga daahiriyo walaa yaطr'a baa shardiga inaanu ku soo darin ajanabiyun mid ajanabi ah macnaa oo najis ah oo najaas waa inaanu ku soo darin oo tusaaleaan shay najisa ayuu ku istinjoodu iska mariyey inuu biyo isticmaalaba waajiba waayo shay najaasa baa meeshii dusha kaga yimi tusaale ahaan harag ay oo kale ayuu ku istinjooday qofka waxaa loo rukseeyey waa najaasada ka soo baxda ayaa loo rukseeyey dhagaxyo wax la mida inuu iska mariyo laakiin najaasadan kale dabadda kaga timi dee dhagax qofku inuu iskaga masaxo looma ruksay waayo shuruud kalena markaa waa jirtaayo dee halkan safiinahaba ka afdheer minhaajka oo sideed buu sheegaa sharطu iجزaaءi اlxajari amaaniyat sideed buu taxaa isna misuu sheegay saddex buu sheegay marka laa yugni kitaab can kitaab safiini baa minhaajkaada ka afdheeraaday waa tahay walow nadara wuxuu yidhi masaxaadka ayuunbuu ayuu soo wadaa iyo iyo inaanu safxada iyo xashafada dhaafin kuwa uu soo wadaa walow nadara buu yidhi hadduu naadir noqdo yani alkhaariju khaarijku muctaad ma aha oo waa dhiig baa ka soo baxay ama waxaa ka soo baxay qayx ama madi ayaaba ka timiba madida lafteedu muctaad ma aha manaa in badan ma timaado oo wantashaara uu faafo fowqa alcaadati intii loo bartay in ka sarraysa oo walam yujaawis aanu dhaafin safxatahu aanu dhaafin yacnaa dabada dhabanteeda wa xashafatahu aanu dhaafin dakarka intiisa hore hadduu kaadi yahay ta hore waa in kaana qaa'idan todobana waa in kaana bowlan jaaza alxajaru dhagaxi waa banaan yahay iyo ma fi macnaa fi ladhari marka muqaabil adhar waxa weeye haddii waxa weeyaan meeshii uu ka soo baxay u dhaafaba walow yaanu xashafada iyo safxada aanu dhaafine inaanu gud ahayn saasoo kale hadduu naadir yahayna se kuwa aynu sheegnay inaanu dhagaxu gud ahayn wa tajibu waxaa waajibaysa buu uhi halaathu masaxaatin baa gudaysa saddex masaxadood walow biatraafi xajarin hal dhagax darafyadiisaba ha lagu masaxee nabiga calayhi salaatu wasalaam amray saddex dhagax sida xadiidka salmaan waxa weeyaan ku xusan marka waxay leeyihin saddexdii dhagax waxaa la mida dhagax qurho saddex giftin leh waayo nebigu wuxuu saddex uga dhigo saddex uu waajibiyey si aan dee dhagax qurho un meeshii aan loogu celcelin markaa dhagaxii qurho hadduu saddex giftin yeesho dee dhagax qurho meeshii lagu celceliyo kala noqon maayo qofkii qof saddex dhagax isticmaaloo kale ayuu noqonaya wuxuu yihi fain lam yunqi haddaanu nadiifin wajaba waxaa waajiba alinqaau baa waajiba waa in lasii wado oo saddexda laga badiyo wa sunna waxaa la suneeyey haddii saddex laga badiyo alitaaru baa la suneeyey nebigu wuxu uhi man istajmara falyutir bukhaari muslim baa wariyey witri in laga dhigaa la suneeyey wa kullu xajarin dhagax kasta oo saddexda ka mid iyo haddii laga badiyaba likulli maxallihi meeshiisa oo dhan ayuu usugnaaday yanaa khaarijka maxalkiisa oo dhan buu usugnaaday oo dhagaxa koobaad waxaa lagu masaxayaa waxa weeyaan markay xagga dambe ay tahay labada dhabanood oo saa loogu wareejinayo kadibna masruubada daloolkaa la marinaya dhagaxii labaadna sidaasoo kale dhagaxii saddexaadna sidaasoo kale inqaabka noocaasa markaa loo masaxo dee xadiid hariiba oo daciifaba kusoo arooray maluubkuna waa masxiga ama kayfiyada haloo masxo ama kayfiye kale haloo masxe wa qiila waxaa la ihi yuwazacna saddexa dhagax waa la qaybinayaayo lijaanibayhi baa loo qaybinayaa maxalka ay wax ka soo baxeen labadiisa dhinac iyo walwasat ee walilwasat iyo dhexdaa loo qaybinaya oo dhagaxna dhabantaasaa lagu masaxaya dhinaca daloolka dhinaciisa dhagaxa kalena dhinaca kale dhagaxa saddexaadna daloolka laftiisa lagu masaxaya wa yusanu waxaa la suneeyaa buuhi biyasaari alistinjaa inuu ku istinjoodo biyasaari inuu ku istinjoodo la suneeya waayo nahyi baaba kusoo arooray in midigta lagu istinjoodo dee saxiixeynka ku jira nahaana rasuula an nastanjiya bilyamiin nahyigaasna waxaay leeyihin waa takriima lilyamiin oo markaa taxriim faa'ideyn maayo sida daahirkana wallahu aclam taxriim u faa'ideynaya wala stinjaaa liduudin wa bacarin bilaa lowthin fi ladhari wala stinjaa istinjo liduudin ay likhuruuji duudin dirxi soo bixistii istinja uma waajibin wa bacarin iyo saalo soo bixisteed bilaa lawthin dirxigaa iyo saaladaas oo bilaa qoyaan ah fil abhari qowlka adharka marka la qabto waayo istinjada horta maqsuudka laga leeya waa maxay waa isaalat najaasa soo maa aw takfiifuhu can ilmaxal oo istijmaarku dee takfiif buu samaynaya ma wada suulinayo oo meeshii weli wax biyo mooyaane wax kale aanay suulinahay maa ku harhsan marka wixii meesha ka soo baxayba wax la suuliyaba haddaanu kaga tegin dee maxaa la suulin meesha in la masmasaxaa sideeda maqsuud umaa waxbaa laga masaxaya maantana wax laga masaxo wixii meesha ka soo baxay uu ku reebay ayaan jirinba marka fil adhaari markuu yihi muqaabilku waa maxay muqaabilku waxa weeyaan meesha wax qalalan qoyaan ba lahayn baa ka soo baxee in la istinjooda waa waajib waayo waxaa meesha ka soo baxay kollay gudaha qoyaanka luu ka yimiyo qoyaankama madhnaba yidhahdeen qoyaankaasi haba noqdaba mid inaga inaga qarsoone marka ixtiyaatan waa in la istinjoodo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliim kaiira waayo gabadho haddii ay laba qufaas xidhato si ay musxafka u taabato ma waxba ka tari maayo qufaasku waayo musxafkii galkiisa ku jiray jaldigiisii sidaas oo kale uu ka sokeeyey qofkii taabta ayaa la leeyahay musxaf buu taabto xukumkii buu qaadanaya marka waxaa dee masi masulmusxaf waa la odhanaya haddii ay qufaaseen xidhanto ay ku taabato way taabatay musxafkii waa la odhanaya gabadha umushay ee iyadoona afartankii gaadhin dhiiggii uu ka dhammaaday salaaddii ma ku waajibaysaa ninkeediina xalaal mawtay nacam oo gabadh daahira wey xukunku dhiigguu ku xidhay intuu dhiiggu joogo salaadna tukan mayso soomina mayso ninkiina xalaaluma dhiiggii hadduu dhammaado maalintay umushayba ha noqotee inay meedhato ayaa waajiba dumarka kale daahirkaana waa la mid xagga axkaamta
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online